Wasaaradda Horumarinta Biyaha ee Maamulka Somalilan ayaa magaalada Burco ka dhagax dhigtay laba ceelbiyood kuwaas oo ay taabo gelinayso hay'adda Al-Wafa iyadoo kaashanayso hay'adda Boqor Salmaan. Munaasabadda dhagax dhigga ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha Wasaaradda Biyaha Maamulka Somalilan, mas'uuliyiin ka kala socday hay'adda Wafa iyo Boqor Salmaan iyo maamulka degmada Burco. Duqa degmada Burco Zakariya Cabdiraxmaan Labumbe iyo Maxamed Xasan oo ka socday hay'adda Al-Wafa oo si wada jir ah u dhagax dhigay labadan ceelbiyood ayaa ka warbixiyay.
maanta waxaa ii farxad ah inaannu dhagax dhigayno laba ceel ceelkii lix iyo labaatanaad iyo ceelkan oo ah ceel saddex iyo tobnaad oo hore u shaqay jiray laakiin iminka naga dumay dad badanna waraabi jiray aidiyo badan lafteeda afar a d b ayuukan waraabi jiray waa ilaahay mahaddi maanta codsigii inay ka soo jawaabeen wasaaraddu iyagoo ga- kaashanaya hay-adda alwafa iyo boqor salmaan oo laba ceel ay burco ugu talagalay inay ka qodaan ceelashaasi waa ceelkii lix- lix iyo labaatanaad xukuumadda kulmiye ee kala dambaysay waxay ugu timid afar ceel wakaaladda biyaha burco maantana waxay maraysaa lix iyo labaatan ceel waa wax ilaahay lagu mahada lagu mahadiyaa maanta inay burco afarta koronaba biyo macaan oo wanaagsan oo ku filan inay haysato waxaynu halkan ka dhagax dhigi doonaa maanta laba ceel oo isku sidkan oo ay wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu iyadoo kaashanaysa saaxiibada kala shaqeeya bahda biyaha ay halkan ka dhagax dhigi doonaan Ee, labadan ceel ceel waa ceelka lix iyo labaatanaad ee wakaaladda biyaha ceelna waa ceelkii shan iyo labaatanaad oo isaga waa ceelkii saddex iyo tobnaad oo dumay oo replacement loo samaynayo ceelashaasi waxay ka mid yihiin ceelal wasaaradda horumarinta kheyraadka biyuhu ay u qorshaysay gobolada iyo degmooyinka dalka ceelkii lixaad ee uu fandhiga leeyahay kingi salmaan ayna wada fulinayaan wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha iyo hay-adda alwafa foundation made ceelkii lixaad xagga hay-adda ayaan halkan insha allah biidnillah ka dhagax dhigi doonaa laba ka mid a wajaale ayay ka soo fuleen labana berbera ayay ka soo fuleen labana maantayna barta ku dhagax dhigi doonaa insha allah biidnillah aad iyo aad bay sharaf noogu tahay Labadan ceelbiyood oo laga hirgelinayo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa noqon doona ceelasha shan iyo tobanaad iyo saddex iyo tobanaad kuwaas oo ka mid noqon doona ceelasha ku yaala magaaladaasi.